B.
is WATB 1420. Next hour you will hear Radio Wada Jir.
inta walba waahan reediyo wadajir w a t b tumi afar labaatan a m
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha leh meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan iyo qaab kastoo aad noo maqlaysaan halkani waa wadajir rediyo oo maalin kastoo axada saacaddu kolka ay tahay saddexda galabnimo bariga maraykanka aad hawada si toosa uga kulantaan mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m intiina ka dhegaysata magaaladan atlanta iyo hareeraheeda sidoo kale ayaa akhyaarta caalamka qeybihiisa kala gedisan naga dhegaystana waxa ay si toosa barnaamijkeena haatan ula jaan qaadi karaan fadhiga aanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah www wadajirradio com sidoo kale ayaa daafe comna haatan barnaamijkeena uu si toosa uga socdaa wacan oo wanaagsan ayaynu idiin leenahay wacan oo wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeenii toddobaadkii tegey iyo soomaaliya barnaamijkeenan uu soo diyaariyo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaa magaaladan atlaantana ku qaabeeyey yuusuf sheekh cadow waxaana soo saari doona anigoo cabdilcasiis siidi toddobaadkii laga soo tegay ayaa xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya waxa ay mooshin ka keeneen madaxweyne xasan sheikh kaasi oo sida ay tibaaxeen caddeeyeen in uu ku fashilmay guud ahaan wixii loo idmaday oo ahaa in dalka soomaaliyeed uu gaarsiiyo horumar muddada afarta sano ah ee isaga loo idmaday haddaba waa kan waryihiina maxamed kaafi oo arrimahaasi inoo qaadaa dhigi doono isla mar ahaantaana soo bandhigi doono bal ilaa iyo haatan halka laysla marayo magaalada muqdisho haatan waxaa ka jira muwjado siyaasadeed oo aada u guuxaya dadka oo dhan ay hadal hayaan arintan ayaa arinta ugu weyn ayaa waxay tahay mooshinka ka dhanka ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo gaaraya sagaashan iyo saddex xubnood ee u gudbiyeen guddoonka baarlamaanka soomaaliya guddoonka baarlamaanka ayaa dhankiisa xaqiijiyey in mooshinkaasi laga aqbalay xildhibaanada gudbiyey xubnaha baarlamaanka soomaaliyana ay kulan ka yeelan doonaan qaar ka mida xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa kulamo goonigooni ah ku yeelanaya magaalada muqdisho iyadoo xildhibaanada qaarkood ay sheegayaan inay ku adkeysanayaan mooshinkani ka dhanka ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud xubnaha baarlamaanka ayaa waxay sheegayaan in mooshinkan ay diyaarinayeen muddo ku dhow lix bilood ayna jiraan qodobo sharci ah oo madaxweynaha soomaaliya haatan lagu haysto loona baahan yahay in xubnaha baarlamaanka soomaaliya ay go-aan ka gaaraan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya warar soo baxaya ayaa sheegaya in qaar ka mida xubnaha baarlamaanka ee ku jira liiska gudbiyo mooshinka oo ka maqan dalka dibaddiisa ay beeniyeen in mooshinka ay qayb ka yihiin islamarkaana ay sheegeen in saxiixyadooda la been abuurtay inkastoo xubnahaasi baarlamaanka si toos ah aysan warbaahinta ula hadlin ma sahlana mooshin laga keenay madaxweynaha waxaana loo baahan yahay xubnaha baarlamaanka ee soo eedeeyey madaxweynaha in dhammaantood ay dalka xaadir ku yihiin markaas ayayna furmi doonaan kulamada baarlamaanka ee laga yeelanaya mooshinkan sidaas waxaa yidhi xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ayaa ayagu kasoo horjeeda mooshinkan waxayna difaacayaan madaxweynaha iyagoo sheegaya in madaxweynaha haatan aan loo baahnayn in mooshinkan laga keeno xildhibaanada qaarkood ayaa sidoo kale waxay ku doodayaan ayaguna in mooshinkan haatan uusan u wanaagsanayn dalka maadaama xaalad kala guura lagu jiro loona diyaargaroobaya in dalka ay doorasha ay ka dhacdo inkastoo labada gole ee dowladda ay horey u shaaciyeen in laba kun iyo lix iyo toban dalka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isagu dhankiisa caddeeyey in mooshinkan uusan xilligaani ku habboonayn marka loo eego xaaladda dalka waxaana madaxweynuhu sidoo kale uu sheegay shakhsiyaad aanan siyaasadda guulo waaweyn aanan ka gaarin in mooshinkan ay ka dambeeyaan kuwaas uu ku tilmaamay inay dana gaara leeyihiin isku soo wada duuboo dadka siyaasadda soomaaliya la socda ayaa mooshinkan u sababeynaya arrimo badan oo isbiirsaday oo ay ka mid yihiin mushaaraadka dowladda oo afartii bilooda ugu dambeysay si toos aanan loo qadan xiisadaha siyaasadeed ee ka taagan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee ku qotoma maamul sameynta labadaasi gobol iyo muwjadaha siyaasadeed ee culus ee dowladda ay kala kulmayso maamulada jubbaland iyo puntland oo dowladda xiriir wanaagsan haatan uusan kala dhexayn si kastaba madaxweynaha soomaaliya iyo weliba saaxiibadiisa dhinaca siyaasadda ayaa dadaal badan ugu jira inay ka hortagaan mooshinkani ka dhanka ah xafiiska madaxweynaha ee lagu doonaya in madaxweynaha talada dalka looga tuuro maxamed kaafi sheekh abuukar reedi wadajir muqdisho
weli kala socotaan waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a n magaaladan atlanta iyo hareeraheedana haatan aad si toosa uga dhegaysanaysaan iyadoo sidoo kalena akhyaarta haatan caalamka intiisa kale ku noolna ay si toosa barnaamijkeena ay uga dhegaysan karaan fadhiga aanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah www wadajir radio com sidoo kale ayaa taleefanadiina si toosa uga dhegaysan kartaan idinkoo wacaya taleefonka nambarkiisu uu yahay toddoba hal labo afar saddex labo shan toddobo lix shan wacan oo wanaagsan ayaynu mar kale idiin leenahay waa xilligii aanu ku ballansanayn guud ahaan inaan idiin soo tabinno warar wixii wadajir radio ay idinku tala gashay maanta caalamkii oo kooban bisha agost maanta waa lix iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo shan iyo toban warka waxaa si toosa istuudiyaha wadajir radio ee magaaladan atlanta idinkaga soo tabin doona anigoo cabdilcasiis siidi wararkeena maantana waxaa ugu dooroon kulan looga hadlayo dhammaystirka dastuurka dalka oo maanta magaalada muqdisho ka dhacay xarakada shabaab ayaa dib u qabsatay deegaanka halgan oo horey dowladda iyo ciidamada amisom ee reer jabuuti ay gacanta ugu hayeen danjira cala amerika ayaa maanta loo diiday in uu safar ku tago degmada beledweyn caasimada gobolka hiiraan kadib kolkii toddobaadadii lasoo dhaafay uu ku guda jiray kulamo uu ku soo maray maamul goboleedada dalka guud ahaan sidoo kale ayaa wararkeena waxaa ka mid a mooryaan ka tirsan kuwa ciidamada dowladda dharkooda haatan xiran ee ku sugan gobolka shabeellada hoose oo maanta toogasho ku dilay mid ka mida darawallada gaadiidka isaga goosha magaalada muqdisho iyo gobolka shabeellada hoose xilli gaarigaasi uu marayey wadada udhexaysa maga wadada u dhexaysa degmada afgooye iyo weliba degmada shalambo deegaanka shalambood ee gobolka shabeellada hoose maamulka shariif xasan oo degmada baraawe ka bilaabay caburin dadka deegaanka ah iyo weliba xalaalaysi dhulka danta guud islamarkaana sheegay in uu koldhow usoo guuri doono degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose mid ka mid a ugaasada beeraha maryaxaan oo sheegay in axmed madoobe iyo etoobiya ayaan maamul u magacaabi karin gobolka gadow banaanbax looga soo horjeedo xilka qaadistii lagu sameeyey guddoomiyaha gobolkaasi gedo oo maanta ka dhacay degmada garbahaare sida uu ku soo waramayo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi kulan looga hadlayey dhammaystirka dastuurka ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho caasimada dalka waa kan maxamed kaafi oo warbixintaas nooga soo diray isagoo ku sugan magaalada caasimada ah ee muqdisho kulan ballaaran oo looga hadlayay dib u egista dastuurka iyo weliba dhammaystirkiisa oo ay ka qayb galeen ra-iisul wasaaraha dalka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya iyo weliba xubno kale oo ay ka mid ahaayeen guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka ayaa galabta ka dhacay magaalada muqdisho kulankan ayaa si gaara muhiimadda waxaa loogu saaray dhammaystirka dastuurka dalka markii uu soo dhammaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay xuseen maxamuud sheekh xuseen oo ah wasiirka dastuurka dalka maanta waxaa fursad weyn noo ahayd oo runtii aadna u farax badan iyadoo aad la socotaan ballantii aan ka qaadnay maalintii dhaweyd shirkii halkan ugu yimid h p l f maaratay iskaashiga maaratay heerka sare ahayd ee xamar lagu qabtay oo aan geynay timeline waqti maaratay qorshaysan oo dastuurka ilaa laba kun iyo lix iyo tobanka bisha maarsa lagu ansixinayo tii ayaa waxaana si wanaag noqotay inay shir isugu yimaadaan wadatashi ah ee guddiga la socodka baarlamaanka ee dibogeysta dastuurka iyo guddiga madax bannaan ee dastuurka iyo wasaaradda arrimaha dastuurka shirkaasna waxaa nooga soo qayb galay guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa goobjoog ka ahaa waxaa laga wada arrinsanayey sidii howsha dastuurka yani iyo wakhtigii la cayimay loo dardaragelin lahaa barnaamijkana loo socodsiin lahaa runtii barnaamij fiican oo shir aad u dheer buu ahaa saaka subaxii soo bilowday ilaa saacaddan aad ujeedaan waxaana idiin soo bandhigi doonaa ballamadii iyo qorshihii la galan wiigan waxay ka bilowda shacbiga soomaaliya iyo dowlad goboleedyadii iyo cid walbaba u soo bandhigi doonaa waxaan qaban doonaa haddii ilaahaydmo wiiga soo socda shir ay isugu imaanayaan local ngoska oo soomaalida ah civil society-ka oo aan uga hadlayna arrimaha dastuurka kadibna maarata waxaan bilaabi doonaa dowlad goboleedyada iyo qayb walbaba inay nagala soo qayb galaan wadatashigii ayaa noo socda maantana barnaamijkii iyo sidii loo howlgeli lahaa ayaan meel isla dhignay dhanka kale ururka al-shabaab ayaa maanta si rasmi a ula wareegay deegaanka halgan oo ka tirsan gobolka hiiraan kadib markii deegaankaasi ay banneeyeen ciidanka amisom oo hore uu joogay gaar ahaan kuwa etoobiya al-shabaab ayaa dadka deegaanka warbaahinta kula hadla waxayna sheegeen in gacantooday dib u gashay deegaankaasi halgan sidoo kale dadka deegaanka ayaa ku waramay inay arkayeen qaar ka mid a dagaalamayaasha al-shabaab oo fariisimo ka dhigtay fariisimihii ay lahaayeen ciidanka amisom ee deganaa deegaanka halgan amisom ayaa horey ula wareegtay halgan iyadoo ka saartay al-shabaab hase haatee deegaankan ayaa haatan mar kale ku wareegay gacanta ururka al-shabaab oo horey muddo dheer u maamulayay dhanka kale danjirihii hore ee dowladda soomaaliya u fadhiyey magaalada nairobi danjire maxamed cali nuur ameeriko ayaa sheegay in laga hor istaagay inuu galo magaalada beledweyne waxa uu sheegay guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax inuu u diiday inuu tago magaalada beledweyne gudoomiyaha waa soo wacay gudoomiyaha waa la hadlay wuxuu jooga xamar xamaraan jooga u yidhi waxaan la hadlay xildhibaanada gobolka hiiraan qaabkoodaan la hadlay waxaan la hadlay duqa magaalada oo saa kuu sheegay igu hor yimid baa saan kaxeeyey oo odayaal waday marka waxa laga yaabo waaye in mataqaana magaalooyinka o dhan marka laysoo dhaway aniga hadda wax kale oo aan wata ma laha marka waa aad wax aad aad baan u xumaanay calaamada ma ciidamadii waa afka anaga ma arkin ah, ciid- waxaa waaye ciidan ay ahaayeen oo maamulka ah eh, waxay ciidamada baa nala soo siiyey gudoomiyahana soo wacay guddoomiyaha yidhi ninkaas hala celiya ma geli karo leerka marka eh, anigana waxaan diidayay in layska buuqo meesha oo qoryo laisku qaato oo dib ka dhaco saas awgeed waxaan ku dhahay igu celiya meesha ayay keenteen waan soo laabtay hadda waxaan dugaa eh, danjirihii hore ee dowladda soomaaliya u fadhiyey dalka kenya americo ayaa socdaal badan wuxuu ku soo maray deegaano ka tirsan gobolada koonfurta iyo weliba bartamaha soomaaliya iyo sidoo kale deegaanada puntland maxamed kaafi sheekh abuukar radio wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho ciidamada dowladda oo iyagu qaabbeeleed u habaysan kana howlgala gobolka shabeellada hoose ayaa waxa qaati looga taagan yahay wadagalka iyo weliba dilka ay u geysanayaan dadka rakaabka ah ee ku safra wadooyinka ka baxa magaalada muqdisho ee gala gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya gaar ahaan wadada u dhexaysa magaalada muqdisho iyo degmada afgooye dhacdadii ugu dambeysay ee ciidamadaasi ay ku sameeyaan ayaa maanta waxa ay ku dileen mid ka mida darawallada gaadiidka qudaarta sida gaarka uga shaqeeya ee isaga goosha magaalooyinka gobolka shabeellada hoose iyo magaalada muqdisho gaarigan oo kasoo kaca- kacitimay dhankaasi iyo deegaanka sharambood ee gobolka shabeellada hoose ayaa ciidamadan dowladda ee qaabka beeleed u habaysan tuutaha ciidanka xooga dalka gashan ayaa waxa ay ku weerareen duleedka degmada afgooye sida uu ku soo waramayo waryaheena cali axmed
gaarigan waday qudaarta ayaa ka yimid deegaanka shiraanbood ee gobolka shabeellaha hoose waxaana uu ku soo jeeday magaalada muqdisho inta uusan soo gaarin degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa rag ku labisan dareyska ciidamada dowladda waxa ay ku fureen risaas taa oo sababtay geerida darawalkii gaariga kaxaynayay qaar ka mid ah gaadiidleyda gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay sharaxaad ka bixiyeen qaabka u dhacay dilka loo geystay darawalka iyagoo sheegay meydka darawalkii la dilay inay u qaadayaan deegaanka shanaanbood kadib markii qoyskiisa ay codsadeen baabuur qudaara wada oo ka yimid shiraanbood oo degmada afgooya marka banaankeeda kore ayaa lagu dilay jidka loo galaadiyo qola jooga waayo baabuurta u dhay waayahaba laynsi walaahi milatariga ayaa kolley dadka tuutay wataan darawalkaas hadda geerida allah unaxariista kolley darawalkaas hadda dhintay axmed jiis oo reer shiraanbood ah dhimashada hadda asaga waayo dhimashada hadda asaga wax kaloo dhintay hadda ma jira baabuur qudaaru sida asaga iyo aytantiisa saarnaya saddex qof waa ka roy afgooya shiraanbood ka yimid gaari qudaaru siday والله إنه سوى حدا وسوى الكل كان كوش أيوة يا وزيك الله قال إذا ما قال ولا حبدي ليش كيسي أنا هذا أولا نفتح على ربنا أنا القلت خرابي في أهل أنا لا أسوي بدي أنا الكوك أنا سلام بس بيت كيسي الله خراب لكن أنا بس قد يجينا بعد الله قال هذه كلام بتشري بوان قد يقول سلام ولا شغال يجينا وان gaadiidleyda ku safra degmooyinka isku xidha gobolka shabeellaha hoose ayaa dhibaatooyin kala duwan waxa ay ku qabaan lacago xaddhaafa oo si qasaba looga qaado iyo mararka qaar oo dil loo geysto kuwaasi oo ay u geystaan rag ku labisan dareyska ciidamada dowladda soomaaliya
kadib kolkii maamulka shariif xasan sheekh aadan oo haatan fadhiya degmada baydhabo ee caasimada gobolka baay u go'aansaday in caasimada maamulkiisa uu u raro dhankaasi iyo degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa jira dhaqdhaqaaqyo uu shariifka ka waday degmada taasi oo isugu jirtay barakicin iyo dhac dhulka danta guud ah haddaba toddobaadkan ayaa waxaa magaalada ka socda howlo uu maamulka shariif uu ku sheegay in lagu xaqiijinayo amniga degmadaasi ayadoo in ka badan laba kun oo mooryaanta ciidanka dowladda ah la keenay magaaladaasi baraawe ee gobolka shabeellada hoose taasi oo haatan u muuqata in dadka deegaanka ku nooli ay argagax weyn ka qaadeen ciidamadaasi shariif xasan sheekh aadan uu ku soo daadgureeyey magaalada baraawe waa kan guddoomiyaha degmada baraawe oo ciidamadaasi iyo howsha ay qaban doonaan ka warbixinaya
runtii degmada baraawe howlgalo oo waxaa ka socda lagu xaqiijinayo amniga guud ee degmada iyo tuulooyinka hoos yimaado een wax oo barbadan ama wax dhibaato ee kale ma jira magaala madaxda koonfur galbeed maadaama ay tahay hadda waxaa waaye waa in yacni oo amniga la xaqiijiyo waa laga maarmaan marka wax kale barbadan kalama jiro magala howlgalada in dadka yacni oo la tirakoobo la ogaado wixii degmada soo galaayo iyo wixii ka baxaayo iyo wixii macnaha yacni oo la aqoon loo leeyahay marka in la ogaado waa muhiim hadda waxaa waaye waa inaan hadda sameyn rabnaa sharciyo oo aqoonsi yacni lagu aqoonsanayo dadka guri walba tirakoobkiisa qof kusoo kordho iyo nidaamkii macnaha wada waxaa waaye waa waana waa muhiim macnaha hadii amni yani oo oo oo wanaagsan yani waa qabta yani waa way waa dawladna waxa way yani shaqada yani awood meesha ka baxaysa waka shaqlaan naqay wada waxa wax kale tay dhibaata ma jira howlgal awood waxa waxa min amniga unbaa ku xaqiijiyana wax kale dhibaata kale ma jira ma garan gudoomiyaha degmada baraawe ayaa sidoo kale waxa uu ku nuxnuxsaday in haatan ma- madaxweyne shariif oo kaashanaya ganacsato ka soo jeeda magaalada muqdisho ay ku howlan yihiin sidii ay u dhici lahaayeen dhulka danta guud ee degmada baraawe ayadoo sidoo kalena la sheegay in haatan ay bilaabeen in ay sameeyaan xarumo ay ku sheegeen in maamulka uu degi doono iyo weliba dayactir guud oo la rabo in lagu sameeyo sida ay ku waramayaan howlal la geeyo guud ahaan dadka soo teg iman doona magaalada baraawe kadib kolka la gaaro dhismaha maamul goboleedka koonfur galbeed qaybtiisa baarlamaanka waa kan mar kale gudoomiyaha degmada baraawe
si fiican si fiican maasha allah hay-ad oo la yidhaahdo i o m oo gargaar gargaarta dadki wax u qabata ayaa shalay soo booqatay wafdi ka socda oo hay-adaasi la yidhahdo i o m oo hogaaminayo nin la yidhahdo yuusuf oo ka tirsan gobol shoolaha hoose ayaana soo gaareen maamulka iyo odayaasha iyo ayaa la kulmeen waxyaabaha ay noo sheegeen yani ugu hore ugu muhiimsan waxaa kamid ah in xafiisyada degmada ee maamulka ku shaqeeya eh, sida uraftaa badan inay qaladeen doonaan ay qaladeen hayaan maadaana ugu soo aadan Een, adoo hoolo fara badan iyo xarumaha oo degmada inay dayactirayaan een, in ay sameynayaan xarun oo lagu talagalay martida howlka martida la yidhahdo inay magaalada ka dhisayaan waxyaabaas noo sheegeen inay si waqtiga badan qabaayo magaran si kastoo loo dhigaba arrimahan ka soo cusboonaaday degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa dad goobjoogayaale ku sugan ay sheegayaan in ay tahay xaalad caburin iyo weliba cagajugleyn ay ciidamadaasi shariif xasan uu keenay magaalada baraawe ay ku soo kordhiyeen guud ahaan degmada baraawe gaar ahaan iyo weliba gobolka shabeellada hoose magaalada baydhabo ayaa fadhi waxay u ahayd maamulka shariif xasan tan iyo intii lagu dhawaaqay sanadkan horaantiisii ayaa haddaan waxaa soo baxaya in beelaha digin iyo mirifle ay ka biyodiidsan yihiin in baarlamaanka koonfur galbeed ay ka qayb noqdaan beelaha habargidir iyo abgaar oo shariif xasan iyo xulifadiisa ay haatan sheegayaan in ay ka yihiin qayb gobolka islamar ahaantaana ay ka heli doonaan baarlamaanka nasiib buuxa si arrimahaasi loo fuliyo ayaa shariif xasan iyo weliba kooxdaasi ay isbahaysanayaan waxa ay maamulka koonfur galbeed u rari doonaan degmada baraawe ugu dambeyn bisha sebteembar kowdeeda ayadoo lixda bisha sebteembarna la sheegayo in ay samayn doonaan kulankii ugu horreeyey ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya kuna kana dhici doono degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose halka aad warkan kala socotaan waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan adnaanta iyo hareeraheeda mid ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa markii ugu horreysay waxa uu ku baaqay in la joojiyo mooshinka madaxweyne xasan lagu doonayo in looga qaado madaxtinimada dalka soomaaliya waxay useelkeedaa waxay tahay in maantay milkiin baarlamaanku ka keenaan madaxweyne xasan sheikh waxay soomaaliya ku tahay dabarjab iyo gawrac baarlamaanku keeneen wax la yeeli karo iyo wax la qaadan karo midnaba maaha soomaaliya oo maanta ku jirta maamulaha dhisaya kuwii dabeeqadaha ugu dambeysay laga dhisaayo ninkii dhameeya mooshin iyo la keenaan maaha dhinaca kale markaan ka eegno xasan sheekh maxamuud madaxweynahaas intii waa intuu qabtay soomaaliya ma qaban karaa ma jiro mana jiro ma qaban karaa ku waxaan ku leenahay meer fiican buu soo gaarsiiyey ayadoo weliba intaas dacaad iyo dhibatimo lagu hayo waan ognahay annagu waxaan nahay odayaasha dhaqanka soomaaliyeed anagu waxaan nahay gudoomiyii dhaqanka soomaaliyeed waxaan nahay suldaankii dowladda waxaan ku hadlaya afkii soomaali dhaqanka soomaaliyeed baan ku hadlaya baarlamaanku afar iyo labaatanka saac oo soo socda oo muushinkaas qaldanayo inay ka noqdaan hadday ka noqon waayaan annagaa soo faragelinayna sababtoo annagaa baarlamaanka dooranay annagaa marjixiisiya annagaa soomaaliya dooranayna mana doonayna muddooyo soomaaliya masaxaabi maalin walba inaa ciwaaladan ka dharaysan waddanka wuxuu ka gudbay warrool iyo balantiiq iyo hub wuxuu u gudbay asxaab siyaasadeed oo tartanta xisbee tartamayo siyaasadeed ilaas labaadbeeyo dhamanjadii oo qufle b d b in la yidhahdo ma rabno asxaabta ha tartanto kii shacabku doortaana raacaya halagsadaayo ha laga ha ha laga hormaro saxaabada siyaasiyiinta iyo baarlamaanku ay ku dhegan yihiin oo ka lalaabaan oo dowladaha soomaaliya waxaan ku erherinayna oo ku erherinayna oo ku hadlo soomaaliya dibad aan diidin mana ka indhiidin
kaasi waxa uu ahaa suldaan beyle oo ka mid ah suldaanada gobollada dhexe ka soo jeeda dalka soomaaliya siyaasi ka mid ah siyaasiyiinta gobol- gobollada gedo ayaa asna dhankiisa waxa uu tibaaxayaa in ciidamada etoobiya iyo weliba axmed madoobe ayaan maamul u samayn karin gobolka gedo
maalmaha dadweynihii jooga waxay wadaan dibadbaxyo looga soo jeedo falal ay wada sameeyeen saraakiisha ciidamada etoobiya iyo muxuu ahaa axmed madoobe
waataa marka falalkaasi maxay yihiin
falalkaas waxa weeye guddoomiyihii gobolka iyo rag la socda ayaa ciidanka etoobiya waxay saraakiishu waxay ka qaadeen magaalada baardheere markii la xoreeyey waxaa la yidhi dooa etoobiya yaa tegaysaan oo waxaa la shikishanayaa sidii gobolka loosii xoreyn lahaa kabacdina waxaa meeshii la keenay axmed madoobe iyo rag la socda oo le- waxaana lagu yidhi waa inaad raacdaan axmed madoobe haddaad diidaan etoobiya aad ka hor timaadeen Eh, meeshaan eh, eh, jubbaland waa etoobiya adigu tahdiidtaas ah lagu sameeyey kabacdi markay ayagu yidhaahdeen ma yeelaynana nimankii waa la xiray adigu hadda nimankii waa kuwa soo noqday dadku marka waxay ka mudaharaadhayaan waxay leeyihiin annagu madaxda gobolkanagii baan rabnaa madaxdanadiina in naloo soo cesho madaxaana doorana cidna nooma magacaabayso weliba axmed madoobe la- eh, macnaha waa gobolku dadku qabaan inaysan waxba isku darsan cabdi sheere wararku sidoo kale waxay sheegayaan siyaasiyiintan in laga soo saaray gobolka gedo oo aysan dib ugu laaban karin arrimahaasi maxaa ka jira wallahi taas haddee eh, nin soomaali ah nin soomaaliya dhulkiisa eh, nimaan badan kama masaafurin karo waxaweeye eh, muxuu ahaa ciidamada etoobiya waxa weeye eh, waxay kamid yihiin ciidanka amisom ciidanka amisomna mandate buu leeyahay oo mandatekooduna waxa weeye inay shabaab la diriraan wax uga jira maamul dhisid ma jirto laakiin waxaa ciidankii etoobiya iyo siyaasaddii etoobiyaba marin habaabiyey gebre iyo rag muxuu ahaa dana gaar ah oo dekeda kismaayo dana gaar ah oo eh, eh, muxuu ahaa ay ay ku qabaan marka waxa weeye dadka waxaa la rabaa dowladda soomaaliyana meeshana waxaa ka maqan doorkii dowladda soomaaliya reer bow yaa ku leh waa meesha ka muuqata sababtoo ah ma- ciidankaas eh, eh, amisom sida ay u dhaqmaan ciidamada uganda iyo burundi oo kalaa laga rabaa ciidanka etoobiya inuu u dhaqdo ciidanka etoobiya markuu rabo dalka ka baxaa markuu rabo iska soo galaa ee lama yaqaan tiradooda cidday rabaan bay xiraan cidday rabaan bay dilaan maamul baansaynaa bay leeyihiin wax wax la qaadan karo maaha wax ummadaan xorriyad ummadaan dhaqankii xorowday hadda in gumaysi eh, muxuu ahaa dib loogu celiyo waxaasi waa wixii axmed gure iyo sayid maxamed iyo neegadi iyo waataa waa mahadsantaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo siyaasiyiintan waxaa la leeyahay markii horeba ayaga ayaa gacan saar wanaagsan la lahaa dowladda aan dariska nahay ee etoobiya hadda markii ay isfahmi waayeenna ee, xaaladdu sidaas ayay ku timid ee, in la xiro sidoo kalena gobolka gedo laga saaro marka arrimahaasi maxaa ka jira isku horimaatinka danaha waxa weeye waxaa ii muuqataa aniga eh, isku horimaatin dano oo awal hore markii nimankaanu meesha joogeenna meesha qabsi ciidamada etoobiya hadda ciidanka etoobiya oo jooga doolow eh, meesha la yidhaahdo doolow iyo ciidanka etoobiya oo jooga luuq amisomna maahan dowladdanaduna kama warqabto waa degaanada haysta weeye ayagaa haysata etoobiya haysta marka kuwaan kale rabta hadda inay ku rursato wax kaloo danaha iska hor imaanaya male sababtoo ah eh, waxa weeye qofkaan anagu wadano oo oo etoobiya siyaasadeedii wada laakiin dantii soomaalida aan wadin haddaan laga dhigin guddoomiye degmo ama gubernatore dadka waa xilaynaa hadeertaan eh, saraakiisha etoobiya oo jooga ma- magaalada la yidhaahdo eh, Gad- eh, garbahari waxay samaynayaan odayaashii bay u- u goodiyayaan haweenkii bay u dhaaranayaan tahdiid bay samaynayaan ma waxaysan xaq u lahayn waa wax keeni kara waa wax keeni kara waxaa weeye dadka in lagu la khasbo oo inay si xu- sii xumaadaan la khasbo ma fiicna sababtoo ah sida gobolkaas dadku eh, ciidamada etoobiya ay ula dhaqmaan waxaa weeye si u danaynaysa al-shabaab sababtoo ah dadku markii la cadaadiyo oo muxuu ahaa eh, dadka la cadaadiyo waxa weeye waxay de- cadowgii kale raacayaan taasoo aan dan qaran ku jirin Ee, cabdi shiire adigu waxaa taa nin siyaasi ah oo gobol gedo ka soo jeeda sidee u aragtaa doorashada shalay ka dhacday magaalada kismaayo ee madaxweynaha jubba axmed madoobe mar kale loogu doortay
waxaas adinku daawo waa ogtihiin waxaad ogtihiin maxaad iga weydiinaysaa waa la yidhi waa la yidhi nin dooran nin dooranna goobta xaad u dhahdeen dadka maxaa loo dabaajaa warrinkaanu nin jabhado meesha jabhadiyo ku haysta wey meeshaana doorasho kama dhicin oo waad ogtahay waxaa weeye baarlamaankii soomaaliya oo hay-addii sharcidayiinta waa tii go-aan waa kii go-aan ku gaaray baarlamaanku inaan baarlamaanka eh, muxuu ahaa eh, axmed madoobe iyo gabrey iyo afey iyo sameeyeen inuusan ahayn baarlamaankii dastuurku qabay oo la baabi'iyey wa- waad ogeydeen marka baarlamaankii ayadoon dib loo dhisin oo wax laga dooran yaa waxaa weeye waxaa la dhahayaa madaxweynuu dooranhayaa hadda waase waxaa weeye waa wax waa jabhadii oo oo isleh annaga is dooranay waxaasi wax ka jiraan ma jiraan xaaladda unbay sii muujinaysaa laakiin ayaan darro waxaa ah ayaan darro waxaa ah qofka mas-uulka sheeganaya soomaaliga ah oo maanta madaxweynaha soomaaliya oo halkaan fadhiya oo raba axmed madoobe go-aankii baarlamaanka inuusan raacin haddana asagu ka yeelhaya inuu soo dhoweeyo waxaa weeye meesha wuxuu ku soo dhoweyn karaa oo dadka soomaalida laysku raacin karaa dastuurka in lagu dhaqmo axmed madoobe inuu dastuurka ku dhaqmo kuwa ka dadka kaloo diidan ku dhaqmaan madaxweynuhu uu yidhaahdo dastuurka hala raaco wallay karaamadiisu sidaasay ku jirtaa wallaysan karaamadiisu ku jirin Eh, sida hadda uu yeelay iyo wuxuu uga soo khudbeeyey markuu hadda tegey oo ahayd ilmo dhashay hooyadood laguma celiyo inuu ugu soo khudbeeyo muxuu ahaa kismaayo macnaha baarlamaankaa raacina go-aankiisa uu
banaanbax looga soo horjeedo maamulka axmed madoobe iyo ciidamada etoobiya gobolka gedo ayaa maanta waxa uu ka dhacay degmada garbahaari
qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada garbaare iyo xarunta gobolka godow ayaa maanta isugu soo baxay banaanbax ballaaran oo ka dhan ah maamulka jubbaland iyo ciidamada militariga etoobiya oo maalmo ka hor xilka qaadis ku sameeyey xubnaha uu ka mid yahay guddoomiyihii maamulka dowladda ee gobolka gedow banaanbaxayaasha ayaa ku qaylinayay ereyo kulkulul oo ka dhan ah ciidamada etoobiya iyo maamulka jubbaland iyagoo markii dambena banaanbaxayaashu ay isugu soo baxeen meel fagaara halkaasi oo khudbado ay ka jeediyeen odayaal waxgarad iyo haween ku dhaqan magaalada garbaarey banaanbaxani ayaa waxaa horkacayay odayaasha dhaqanka waxgaradka magaalada garbaarey haweenka iyo dhallinyarada ciidamada etoobiya ayaa isku dayay inay joojiyaan banaanbaxayaasha balse taasi ay ka biyadiideen bulshada ku dhaqan magaalada garbaarey cabdulaahi daahir oo ka mid ah dadkii isugu soo baxay banaanbaxaasi ayaa waxa uu idaacadda wadajir uu kaga warbixiyey banaanbaxa maanta ka dhacay magaalada garbaarey isagoo sheegayna in dareenkoodu ay ku muujinayaan sida ay uga xun yihiin isbeddelkii lagu sameeyey maamulkii dowladda federaalk ee gobolka gedo oo xilka qaadis dhowaan madaxweynaha jubbaland uu ku sameeyey guddoomiyihii gobolka gedo iyo xubno kale oo uu ka mid yahay guddoomiyihii maamulka ee degmada garbaarey oo lagu soo sheegay goolow in xilka looga qaaday ayuu banaanbaxa ka soo horjeeday waxa uuna ka soo waxa uu ka soo horjeedaa qorada jubbaland ma- mana laga aamin karo gobolka oo dhan magarat raggaasoo si oo xurmadarre loola dhaqmo etoobiya xeratay magarat haddana gobolka loo diidinaya maadaama oo muqdisho laga tuuray dad taageeraya oo ku taageersan ayay ahaayeen dadka banaanbaxaya waa haweenka iyo waxgaradka iyo dhalinyaradii iyo ciyaalkii dhalinyaradii cid kastaba way ka qayb gashay haweenkii magarat iyo aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalex oo warbixintaas nooga soo diray magaalada baardheere xildhibaan maxamed xuseen isaaq afaraale ayaa waxa uu sheegay in waxa ka dhacay magaalada kismaayo uu yahay keliya shimbiryahow heesa hees wanaagsan heesa
waa hagaag een, sideed u aragtaa dib u doorashada een, axmed maxamed islaan axmed madoobe ee, sideed u arkaysaan een, haddaad tihiin xubnaha baarlamaanka dib u doorashada axmed madoobe
wala horta waxaan ku sheegayaa meesha wax doorashada yaraa ka dhacay ma laha waxaa waaye jabhad meesha meesha qabsatay oo aan ogolayn nidaam aan ogolayn sharci oo aan ogolayn wax wada hadala ayaa meeshaas qabsatay waxa meesha baarlamaan lagu sheegayo baarlamaan waa ka go-aan uu ka gaaray baarlamaanka eh, federaalka soomaaliyeed Eh, marka jabhaddii marka hore jabhadweyne ay ku qabsadeen ay haddana muxuu ahaa weli ku taagan yihiin marka madax doorashaa oo aan aqoonsanahay oo meeshaas ka dhacay ma jirto baarlamaan wax dooranahay meesha ma joogo waa jabhaddii axmed madoobe wax baarlamaan iyagaa meesha ka jiran ma jiraan meesha een, maamul goboleed baa ka dhisan oo kismaayo fadhigiisu yahay een, xildhibaano ayay leeyihiin een, codayn baa dhacday axmed madoobe ayaana ee, ku horreeyey marka waxa adiga kuu muuqdaa maxay yihiin
oo waxaa rabaa horta meesha allada maamul goboleedka ka jiro waa inaad u raacdan taariikhda heshiiskii aad istaalo dib u milacso waxa uu dhigaya dibnahay dibi manacso waxa meesha kasoo baxaya dibi manacso markaas dhe wax laa jiri wax ma jiro adiga markaas xukun waad la socotaa heshiiska absani hawaa laba sano ku meel gaaraya ninkaas oo maamul ah aan ahayn madaxweyne aan ahayn dowlad goboleed maamul gobo- maamul goboleed maamul ah ayaa loo ogolaaday waxaa la yidhi baarlamaan dhisa baarlamaanka la dhisana baarlamaanka qaranka ayaa ogolaanayo oo cod u qaadaya la yidhi intiiba mid ma dhicin wax alla wixii lagu soo heshiiyo buu burburay marka sidaa darteeda wax haba yaraata eh meeshaas ka dhacay ma laha sidan waxaa la yidhahaa hal xaaraana mid xalaala ma dhasho asaga siduu ku yimaad og tahay oo wixii heshiisyaha u diiday go-aankii dawladduna wuu diiday sharcigii wuu diiday dastuurkiibuu ku tuntay war meeshaas jabhad baa joogta waaye jabhaddaas ayaa wax isuna magacaaday ayagaana meesha haysto cidaan ayaga ahayn mase cidaan ayaga madiinadu ahayn oo meesha tegi karta oo ka hadli kartana ma laha dadkii deegaanka lahaa oo ka soo jeeday salaadiintoodii waxgaradkoodii aqoon-yahanadoodii muxuu ahaa ururada bulshada kulli waxay qaxooti ku yihiin muqdisho baydhabo muxuu ahaa gedo intaasay qaxooti ku yihiin kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed ibraahim isaaq afaraale oo ka waramayay wixii maalinnimadii shalay ka dhacay magaalada kismaayo caasimadda gobolkaasi jubbada hoose iyadoo haatan aynu soo gaarnay wakhtigii bar- aan isku macsalaameyn jirnay barnaamijkani inoo soo bilowday maanta saacaddu markay ahayd saddexda galabnimo iyadoo aan dib dambe u kulmi doono haddii allaha awood leh laga helo toddobaadka soo socda maantoo kale axada saacaddu kolka ay tahay saddexda galabnimo iyagoo isku duuban bahda wadajir radio waxay idiin leeyihiin sidaas iyo kulan damboo xiisa leh
radio wadajir waa idaacad madax bannaan kana madax bannaan siyaasadaha isdiidan ee beelaha soomaaliyeed kana shaqaysaa helidda nidaam ku dhisan sinaan dhexdhexaad cadaalad nabad iyo weliba horumar waa idaacadda keliya ee kuu soo tabinaysa warar la hubo la isku halayn karo oo ay goobjoogayaal kuu soo tabinayaan warbixin wanaagsan wixii arlada jira maqal fasiix ah suugaan wacan wadajir radio kala soco walaagila sheega wallayka jaree wehelka kuweeldhoy warbaahinta caalamiga ee wadajir aba oo ilis wareerina oo waabka adaroogta warwalaagiba caalamka jara wadajir media kula xiriir wacdigiiyo diintiyo iyo waanada culammada axaadiistii nebigeenna intaba kala soco radio wadajir sidoo kale radio wadajir waxa ay kuula diyaar tahay xaysiimo tayaysan oo kor kugu qaadayo ganacsigaaga ogeysiis tacsi baasin intaba waxaad ka helaysaa wadajir radio advertisement half of business